ana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington caawana waxaan barnaamijka cawayska idinkugu hayaa alamdhe waxaa waaye dhunxi waaye gabadha dhunxi waaye dhunxi alam gariir dhe sida galayka oo wax u dhunxiya oo dhunxi goodi loo rigdhana waxaa waaye sariirta aan iskula dhacno
madinka caawa ka hor boqoslayba waa ambasador salaad cali jelle oo caawa nagula caweynaya barnaamijka cawayska washington sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan in waktigu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan qiimaha cuudku leeyahay sabool caydha baa garan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiyaa garan
waa qayb kale oo xiise leh oon caawana idinkaga hayo abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheye oo caawa iyo cawayska washington qaybta hore ee barnaamijka cawayska washington ee caawa waxaa marti igu ah oo nala caweynaya ambasador salaad cali jelle oo aad si weyn u taqaanaan in badan ayaad maqasheen ambasadoorka oo ka codaynaya golaha baarlamaanka hase ahaatee caawa waxa uu codkiisa ka dhiibanaya jacaylka suugaanta soomaalida iyo fanaaniinta ambasador salaad cali jelle marka hore kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington magaalo ay soomaalidu aada u jeceshahayna waad joogtaa jabuuti waxaad iigu bilowdaa marka hore horta barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a salaado ma dhegeysataa ha si wanaagsan waa ku xidhana waa garta marka barnaamijkaasaan rabaa inaad caawa aada la caweysid adigoo salaad cali jeello ah adigoon siyaasad ka hadlaynin adigoon mooshin wadin adigoon codaynayn ma garatay wax aada iyo aad salaad cali jeelle waa codeeyey way dadku maqli jireen caawa maxaa u sheegi lahayd dadka ku dhegeysanaya dadka soomaaliyeed oo caalamka daafihiisa jooga iyo kuwa dalkeena jooga waxaan leehay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana leehay sanadkan sanadkiisa guud iyo barwaaqa ku gaara ilaahayna nabad buuxda ha idin siiye aamiin aamiin salaad cali jeelle waxaa tahay nin siyaasiya haddana waxaad ku sugan tahay dalka jabuuti waxaad tahay safiir arrimo siyaasadda lagaa wareysan jira laakiin caawa waxaan rabaa bal inaad wax iiga sheegtid haddii innaba hala ekaatee weligaa uu jacaylku soo maray oad wax jeclaatay ama lagu jeclaaday labadaba jacaylku jaanis nabadeeda u rabiyaa marka jacayl waa waa imaana aho hadda binu aadanaa loo yaho wax waa la jeclaaha weliba gabdhaha soomaaliyeed oo quruxda badanna waa la jeclaaha laakiin runtii jaanis fiican uma helin oo arrintaas lagu wajaho laakiin waa de mar walbana oon gabdhaha waa isla joogna
waxun waa ku soo gaareen miya waxun waa ku taabteen aad iyo aad marka aad iyo aad ayaa marka ta arrintaasi ay u tahay arrin lagama maarmaan ahoo qof kastoo oo wiil ahoo soomaaliyeed arrin uu ku qasban yahay inay soo marta waay jacaylka waa lagu qasban yahay shuruud la-aan ha waa lagu waa lagu qasban yahay waa gartay marka maxaa ugu wacan in qofku ku qasbanaado inuu wax jeclaado ama la jeclaado haddee adduunyada sideedaba marka laga hadlaayo a waxay u wanaagsan taha soo maahan gabadhaaba koobe meeda adduunyo kala jirtaa haye
ha marka number one waayo qofku waxaa muhiima inaad wax jeclaato adduunka aaba la yidhaahdaa qofkii gabar wanaagsan ku heesta wax uguma harin sow lama yidhaah marka waa arrinkaasi waa number one ninkii gabar wanaagsan hela adduunka wax u haray male nimcada adduunka o dhan agtiisay a taala wax u hara male adduunka qaybtiisi waa ka heli maasha allah maasha allah marka nimcadaasi ma hesha adiga maku ag taalaa nimcadaas waa alxamdulilah waay maasha allah waayahay waa ka gudbaynaa dhinacaas salaad cali jeelle mar kale soo dhawow waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a inaad caawa la hadlaysid su-aal kale igu kaa dhiman heeso badan ayaa jira oo fanaaniin soomaaliyeed ay qaadaan oo gabdho iyo wiilalba leh waxaa hadalkaaga ku jirtay qof haddaad dhalinyaro tahay ama nin jacayl inuu soo maro waa ku qasban yahay marka qofka jacayl soo marana inta badan waxyaabaha lagu madadaashado waxaa ka mid a heesaha jacaylka oo ka hadla jacayl hore usoo dhacay ama xaaladda markaas aad ku jirto ka hadlaaya duruuf kastaad ku jirto oo xagga jacaylka ah heese ka hadlay abwaaninta hore u sameeyeen marka ma jiraa fanaan fanaan fanaan aad adiga si gaara ama si guudba fanaaniinta aada uga hesho xasan aadan samatar beled weyn hadda beled weyn waa jeclaa ma gabe timan boqonta joogo baarkuna casaankii bidix midig isgaaro barkanaysa qaaroo huwanaysa baal sawbirisamaadkii beledweyne maan tegin dhanka bari magaalada sow boqoro joogto biyo dahab la moodo hadday yaa heli kara hadda taas haddaad noo saarto hir shabeellana waa ka soo jeedaahe aaday u faalehe waaya waaya beledweyn iyo xasan aadan waxaad leedahay beledweyn allahayo uu ka dhig beerta raaxada ha meeshaasaad ii saare xasan aadan iyo beledweyn aniga meesha aan jecelaha taas waay qaybtaa jeceshaa heesta waa shan iyo toban daqiiqo way dheertahay ma wada saari karno marka qaybo badan ay ka ha meeshaan aan hadda meeshaan hadda aan kuu sheegay bar ku seexanaysa oo huwanaysa baalow ha taliyo baas iyo ninkaas taliyihii baasoo mataqaanaa isaga meeshi ka rabaa soo gabadhi dhex ay umaree waxaasaa lagaa rabaa inaad ku aadiso inta ay ka qaadan karto haya haya sawtaliye baaso baano warmoogi taydima beenayn bal ku dhufa ma isku dayi kartaa salaadow innaba way wallaahi intaasaan ku egeray
maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran waabesteeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo waxnaansha maan oran waabesteeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo waxnaansha maan oran sow taliye baaso baano warmooge saydima beenayn sowtali baaso baano warmooge saydima beenayn sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule annabaalkamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule
marka haddee aamino indhahaagu ha arkaan indhahaygana adiga waxay kamid aheeday jacaylka aan heesaha oo jacaylka ku saabsan oo iyadana aan mataqaana aan dhegeysan jiray fanaaniinta soomaalida waxaad og tahay waa dadaan kala dhacen weliba kuwii hore haddee lama ilaabi karo gabdhaheeni soomaaliyeed amba wiilasheenii oo kala daraa cali jariirana waa aragtay sidii caanageel cadaan badanay ninkaad ka caroota ciil badanaa sow alamdhe alam gariirdhe sow maadan arag aad iyo aad aad iyo aad
marka alamdhe waxaa waaye ma og tahay dhunxi waaye gabadha dhunxi waaye wiilka dhunxi waaye alamdhe dhunxi alam gariirdhe sida galayrka oo wax u dhunxiya oo dhunxi goodilow rigdana waxaa waaye sariirta aan iskula dhacno haye ballanna sow ma ahane gabadhiyaad wasii ballamee baar baxadhana wiilkiyay dhehe o wiilkiyaa wuxuu yahay wiil fiican oo aada u wanaagsan marka igaar fiicanaa taa waataa geedku baarku geedaha baacow dheer yaha sow lama yira aad iyo aad marka arrimahaasna waxaa waaye waa jacaylkay kamid yihin cajiib cajiib
sidii johoradii jamal badanay jamiilaadaan ku jecela limona la'aanta miyaan ledaa
alamdhe waxaa waaye dhunxi waaye alam gariirne sida galayrku sawmaadana goodka markau qabsada oo u dhunxaayo ha jacayl ahaanaad u dhunxee marka haye
marka hadda ta ha ballandha lama kala degaayo ma ogtaha ballanaa la yeelaa haddana haye wiilkana waxaa la leeyaha baar baxay dhe adiga baar baxaa taha wax kula mida male waay
ambasator salaad cali jeelle aad ayaad ugu mahadsan tahay in aad caawa la caweysay barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a ku salaamaya weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo toddobaadyadii lasoo dhaafay aad ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington ayaa waxa uu nala wadaagay fanaaniin waaweyn oo qaada heesihiisa sida xasan aadan samatar axmed cali cigaal cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo maxamed siciid bike abwaan jiheeye waxa uu sidoo kale barnaamijkan noogu sheegay in heesihiisa ay qaadaan in ka badan boqol fanaan abwaanka ayaan ku laabtay mar kale toddobaadkan waxaanan ku yidhi abwaan jiheeyow warlemaan wadaynaa boqolka fanaan ee heesahaaga qaada weli kaama hayno xitaa hal gabar oo qaada heesahaaga waaba kan ooda ka soo qaaday waxaan kugu bilaabi doonaa hees ay qaado fanaanada caanka ee kaltuunbaxado ayaa qaada fanaanadaadi wanaagsana heesta waxaa la yidhaha wakti heestaa waxaa la xameeyey oo miisigana u tumay maxamed cabdi abikar aalto oo isna halkan ka salaamayo heesta erayadeeda waxaa ka mid ahaa in waktigu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan qiimaha cuudku leeyahay sabool caydha baa garan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiyaa garan dhallaan iyo carruurnimo duq ciroobay baa garan adna camal habboonow inaad tahay nin caaqila iyo hanad codkara oo ragannimo ku caanbaxay cindigayga laabtee dadba kaa calmaday iyo nafku caashiqdaa garan bejka dambana wuxuu haye bejka dambena waxaa u odhanayaa inuu gugucu doon yahay cid jilaal helaa garan in colaaddu halis tahay nimuu cadow qabtaa garan aayadaha cibrada sida caalimkii dhigtaa garan waalid iyo canaantii agoon ciirtilaa garan adna camal habboonow inaad tahay nin caaqila iyo hanad codkaroo ragannimo ku caanbaxay cindigaygan laabtee dadba kaa calmaday iyo nafku caashiqdaa garan waa hees waxyaalo badan oo isbarbardhiga ka warramaysa marka Mm.
ma macashar guud iyo cilmi guud ee- oo aad dadka baraysay baa heesta keentay mise dhacdo markaas aad la kulantaa keentay iyadoo cashar guud ku jiro laba qisaa keenay oo mid waxa weeyaan nin tabliiqiya oo na wacdiyayay ayaa noo sheegay oo yidhi ka hadlay waktiga aynu haysanno ee aada furaaqada maanta la haysto inuu qofka xidhani garanayo caafimaadka maanta aynu haysanno ka xanuunsani garanayo nolosha aynu haysanno ka dhintay garanayo maxyaalahaasuu barwaaqadaynu haysanno ka qabaarta ku jiraa uu garanayo nabadaynu haysanno uu garanayo qisadaasoo tabliiqigaasi dareenkiisu itaabtayna wacdiyey ayaa qiso kale oo aan maqlay oo ahayd iyaduna nin duceeyey oo yidhi ilaahayow na fahansii caafimaadkaadna siisay ilaahayow na fahansii barwaaqadaadna siisay dabeetana nin kaleo qoladan markaa suufiyada baa yidhi waar hana habaarin maxaa dhacay buu yidhi dee caafimaadka ilaahaw na fahansii barwaaqada na fahansii nabadda na fahansii ma ma habaar ba ayuu ku yidhi suu yidhi ilaahay markuu doonaya inuu barwaaqada ku fahansiiyo abaar buu kuu dhiibayaa markaasaad qiimihii ay barwaaqadu lahayd garanaysaa marka ilaahay caafimaadka doonaya inuu ku fahansiiyo wuxuu kuu dhiibaya xanuunoo markaasaad fahmaysaa marka ilaahay nabadda doonaya inuu ku fahansiiyo colaad baa ku imanayso markaasaad fahmaysaa marka ereyada oo aan arrinkaa ninkaasina uu sidaa uu dhigay aan u qushuucay labadaa qiso ayaa heestaa dhaliyey waayahay bal gabdhaha iigu dar kuwa kale waxaa jirta hees caana oo ay qaado fanaanada caanka ee yurubgenya la yidhaahda oo aan iyana heese badan u dhiibay waxaan ka soo qaadanayaa heesta habaryaraha waay habaryaraha oo aan heeso badan loo samaynin haddii ay jiraanna ma garanaya midh ama laba waa la heli karaa laakiin xilligaa aanan garanayn habaryar loo heesay ayaa aan ka sameeyey dabeedna heestu waxay ahayd aroos bay ka baxaysay markaa habaryaraha ayaa roolkooda ka hadlayey inantii aroosada ahayd ayay ku lahaayeen waa habaryarihii hanaqiyo lubiga kaaga heesi jiray waa habaryarihii halkay kaa xigaan kaaga hiilin jiray waa habaryarihii waqood hagar la'aan kuu hanaanin jiray waa habaryarihii inaad horu martii haybad kula jeclaa ereyadaasaa ka mida iyadana yurub genya qaada heesta taasina wataa
wow marka dareen gaaroo dhaliyey maa jira mise inaan weligood loo heesin baad heesta ugu aliftay inaan loo heesin oo aanay heeso hore lahayn gadaal heestan ka maqlay waa jirtaa laakiin oo habaryar ku saabsan laakiin taasi waa qodob bay ka ahayd qodobka labaad ee dhaliyey waxay ahayd inan la aroosayey bay ahayd oo habaryaraheed oo heesa iga codsaday inaan u sameeyo ayaa maadaamay habaryar u ahaayeen ay ku dhalatay dabeetana arooskii baa si fiican looga qaaday heestaas sidaasay ku timi waayahay waa sii soconaynaa abwaan jiheye marka ma jiraan heese talantaale ah oo wiilal iyo gabdho ama wiil iyo gabar ay qaadaan oo ka mid a heesahaaga boqolka fanaan ay qaadaan mise mid walba fanaan gaara qaada heese wax way jiraan heese jamaca oo dhowr inan iyo dhowr hablood ay wada qaadaan halkaas ayaan ku hakinayaa toddobaadkan waraysiga ah abwaan jiheye iyo guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan toddobaadka dambe iyo qaybo kale ayaan idinka maqashiin doonaa abwaan jiheye intaan mar kale kulmaynana waa cashe ibraahim aadan oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo
halmashayey u aybi tiqiyo hambalyo salaana